Machadka Cilmi-baarista iyo Horumarinta ee IRAD ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku qabtay dood ku saabsan muhiimada ay dhismaha dekedda Barra u leedahay kobaca dhaqaale ee Koonfur Galbeed iyo guud ahaan Geeska Soomaaliya. Doodda ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalk Soomaaliya, Maamulka Koonfur Galbeed, aqoon-yahano, iyo marti sharaf kale oo doodda uu Machadka Cilmi-baarista iyo Horumarinta ee IRAD ku martiqaaday. Ugu horeyn, kulanka waxaa furay Agaasimaha Machadka Cilmi-baarista ee IRAD, Yaasir Maxamed, isagoo ka warbixiyay ujeedka kulanka.
ku takhasusay dalii dibadba kaga soo shaqeeyey inuu caawa maaragtay madashan qayb ka yahay su-aalo toos oo sharci la xiriir la weydiinay runtii fursad ay noo tahay iyadana sanataraada umahadsan tahay iyo dhammaan eh, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka wasiir doctor maxamed ibraahim fiiqow sidoo kale ogaasyada dhaqanka ogaas ka mid ah nala jooga koonfur galbeed ku-xigeenka guddiga fulinta maxamed shariif marti kale oo culus dhalinyarada iyo aqoon-yahanada koonfur galbeed qaar ka mid ah intaba waxaan leenahay kusoo dhawaada madashan Een, waxaan si toos noogu furmi doono barnaamijkeena Dhanka kale, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalk Soomaaliya, Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, ayaa sheegay inay muhiim tahay dhismaha dekedda Baraawe.
Raaw waxay ka mid tahay meelaha marka laga hadlayo eh, in la maalgashto eh, runtii potential u ah sababtu waxay tahay waxay fursad siinaysaa dhaqaalaha buluuga ah oo kow ah dhaqaalaha buluuga waxaan ula jeednaa eh, kalluumaysigii kalluumaysiga marka eh, markaan rabno inaan kalluumaysi iyo iyo aan horumarino waxaa la rabaa in laga fiiriyo naftigeeda inaan u baahan nahay warshido yaryar oo casri ah oo runtii noo saamixi kara inaan dhoofino kalluunka kalluunkeena hadda sidaan usoo saarno waa bush and bull wax la yidhaahdo in wixii maanta suuqaas ku gadmi kara aan soo qaadno haddee haddii aanan la dhoofin karin inaan daadino Eh, ma beriyana haddana badii la aado wax kaloo cusub laga soo saaro marka xitaa aanan jirin eh, eh, qiyaasaha ii sheeg oo oo rasmiga ahoo oo aan eh, runtii eh, isticmaalkeena ama isticmaalka kalluunka naftigiisa oo soomaalida aan soomaaliga aan ku fiicnayn Ehm, oo runtii dadka markaa aragtid qof kastoo reer hamar lagu yaqaanay kalluunka kawaanka lagu gado qofka markuu ma- ag maraayo sankuu qabsanaa qof sanka ka haysta soo cuni karaa micnihii isticmaalkiyaa nagu yar waayo haddii oo waxa aa u baahan tahay ood ogoshahay ay yihiin caraftooda dareemi lahayd marka wixii sanka aad ka haysatid waxaan isleeyahay eh, eh, ii sheeg waxaan waa weli naguma badna isticmaalka kalluunka